midan waxaa weeyaan libaax iyo dameel libaax iyo dameer haye libaax iyo dameer yaa waxay samaysteen beer meel biyaah oo miir ah oo dhoobowda yaa dameerna dhinac ka soo istaagay libaaxna dhinac buu ka soo istaagay marka waxaa la yidhi libaaxii baa wuxuu ku yidhi dameerow biyahan miirta ah aynu cabnahay naga dhoobaynin dameerkiibaa wuxuu yidhi anigu sidaa ma yeelahayo biyaha inaan galo oo aan dhoobeeyo mooyaane ma cabbi karahayo kolkaasuu ku yidhi wax kastaba sameeyoo biyaha haynaga dhoobaynin waa intaa miirteehe oo maaragtay aynu midkeenba mal ayar si tartiib ah u cabbo dameerkii baa wuxuu ku yidhi maya wax kastood sheegto anigu biyaha inaan dhex galo oon lugaha ku waraariyo ma aandaynhayo libaaxii baa ku yidhi hadday sidaa tahay bal intaad adigu ka cabtid iskaga tag markaasna dameerkii biyihii qoobkiibuu geliyey markuu geliyey yaa waxa waxbaryaya waa ari libaaxa waxaa la kari laayahayna waa dameer markaasuu ku soo boodayoo dameerkii baa biyihii galay oo dhoobeeyey markuu dhoobeeyey yaa libaaxii ku soo boodayoo dhulka ayuu ku dhuftay madaxa ayuu dhigay arrintaas iyada ah qamaanbulxalabwaankii weynaa ee caanka ahaa ee soomaaliyeed ayaa maaragtay ka sheegay arrintaa sababtoo ah waxaa la yidhi haddii aad wax col aadan tabar u lahayn lama dagaalgeliyo oo sidaa lama sameeyo dameerku saasuu ka dhignaa dameer iyo libaax iyo waxaa seertay miir sogob dameeraade wuxuu yidhi samaanaan u cabnee suluka dhowr miirta wuxuu yidhi sadkaygaan baasane hayna soo yaamin wuxuu yidhi haddaad saatan tahay saahi ka qaadoo tag waxay tidhi armaad sibirqaska siruu la jeedaaba dabadeedna suluftii lugta iyo gelisay suulkii dheh isaguona ku sara joogsayoo madaxa saydhiyo dil sukayaha damanu waa lacayn laguna saaweeye sheekadaas wataa